بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo shimaxaa cabdilwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex ibni fawsaan fawsaan waxaan soo gaarnay baabu maa yamxaqu alkadibu min albaraka kan wuxuu baab yahay waxa beentu ay baabi'iso oo barakada ah beentu barakada ayay tirtirtaa can xakiim ibni xisaamin waxaa laga wariyey radia allahu canhu marfuucan isagoo rasuulka sal l slm kasii warinaya in rasuulka alle sal l slm uu yidhi albayicaani bilkhiyaari labada qof ee wax kala gadanaysaahi khiyaar bay ku sugan yihiin maa lam yatafaraqaa haddaanay kala tegin fain sadaqa haddii ay run sheegaan wa bayanaa oo ay wax walba caddeeyaan buurika lahumaa fii baycihimaa beecoodii waa loo barakeeyaa wainkatamaa haddii ay wax qariyaan wakadabaa waxna ka been sheegaan muxiqat barakatu beycihimaa barakadii beecooda waa la baabi'iyaa bukhaari muslim baa wariyey sheekh fusaan wuxuu leeyahay baababkii hore waxaa aan ku soo marnay ka digin laga digaayo beenta noocyadeeda baabkanna waxaa la caddaynayaa waxa ka dhasha beenta oo cirib xumada ah waxaana ka mid ah in beentu ay baabi'iso barakada wixii ku saabsan wax kala iibsashada beecaya shira haddii beentu ay gasho wax kala iibsashada barakadii beeca iyo shiraha iyay baabi'isaa beentu shakina kuma jiro danta dadku ay leeyihiin markay wax kala iibsanayaan inay tahay inay xoolahooda kobcistaan xooluhuna waxay ku kobcaan oo ay ku bullaalaan marka alla barakeeyo oo barako xag allaahu ay haleesho xoolihii ee cibradu ma ahan badnaashada keliya xagga tirada waxaa dhici karta xagga tirada inay badan tahay laakiin barakadii ay baaba' tahay waxaa dhici karta in tiradu yar tahay laakiin nacfigu aada u badan yahay barkada alla dhex dhigay darteed xoolaha oo marka la kobciyaahi waxay ku yimaadaan uun in laga run sheego mucaamaladii xagga maalka ee kobcintu kuma timaado in been la sheego waxaana waajiba in arrinkaas lagu baraarugsanaado dadku mararka qaarkood dadka qaarkood mararka qaarkood been bay sheegaan si macnaha badeecadoodu suuqa u gasho oo loo iibsado qofkii wax iibsanayay yuu khadeecayaa oo been u sheegayaa si uu faa'iido u helo wuxuuna u maleeyaa inuu ribix gaaray laakiin dhab ahaantii barakadii xoolaha oo la baabi'iyey yay la macno tahay taasi waana kasbi xaaraana oo kuu soo jiidaya dhib iyo dhurdarsi xadiidkii xakiim ibnu xisaam waxaa ku jiray faa'iidooyin waxaana ka mid ah in mucaamalada dadka dhex maraysa laga run sheegaa ay sabab u tahay in wixii loo barakeeyo kasabkiin uu noqdo mid xalaala meeshan uu rasuulku yidhi sal ll slam albayicaani labadii wax kala iibsanaysay midna badeecadii buu iibinayaa midna waa iibsanayaa oo lacag buu bixinayaa ama wax kalaa laisdhaafsanayaa bil khiyaari bay ku sugan yihiin macnaha khiyaarulmajlis wax la yidhaahdo yaa jira inta ay wada joogaan khiyaar waxay u leeyihiin inay wixii socodsiiyaan iyo inay ka baxaan labadaba xaq bay u leeyihiin intaba majlisku uu kulmiyo oo aanay kala tegin maa lam yatafaraqa haddii aanay ku kala tegin abdaantooda fadhiga aanay ku kala kicin haddii ay kala tagaan beec wuxuu noqdaa mid laasim ah oo fulay buu noqdaa khiyaarkii meesha waa ka baxaa haddii marka beecoodii ay ka run sheegaan oo ninkii wax iibinayay badeecadii tilmaamaheedii uu ka run sheego oo aanu ceebteedii qarin sicirkiina aanu been ka sheegin oo isagoo boqol kusoo iibsada aanu dhihin laba boqol baan ka soo bixiyey kii iibsanayana uu iibsigii ka run sheego iyo lacag bixintii alla waa u barakeeyaa labadoodaba wixii ay kala iibsadeen oo baraka alla dhex dhigaa iyo koboc iyadoo lagu abaalmarinaayo runtii ay sheegeen laakiin haddii ay been sheegaan ama ay khiyaano sameeyaan markay wax kala iibsanayaan alle wax kama qarsoona oo wax walba alle waa taalacanayaa barakadii beycoodii yaa la baabi'iyaa xoolihiina waxay noqdaan wax barakadii laga siibay haddii xoolaha barakada laga baabi'iyana qofkii xoolaha lahaa waxba kuma dheefo haddii uu sadaqaysto sadaqadii laga aqbali maayo haddii uu xoolihii wax ka cuno qof xaaraan cunay buu noqdaa haddii uu ka dhinto wuxuu uga tegay dadkii ka dhexlaayay laakiinse waa lagu xisaabinayaa isagaa ileen kasbaday maalinka qiyaamo isagaa lagu xisaabinayaa waxaana ka dhaxlay dadkii dhexlaayay isagoo marka adduunkiina ku raaxaysan yaa xisaabtii aakhira sugaysaa markaasaa xoolihii waxay u noqdaan jiscin naartii sabab ugu noqda inuu galo xadiidkan xakiim ibnu xisaam waxaa ku jira kadigid laga digaayo in mucaamalaadkii laga been sheego waxaa kaloo xadiidka ku jira isku tirtisiin la isku tirtirsiinaayo in run la sheego waxayna ka mid tahay taasi waxyaabaha ay waajibka tahay in loo caddeeyo dadka ganacsatada ah iyo dadka maaragtay dukaanleyda ah iyo bakhaarada iyo wax noocaas oo kalea haysta marka xadiidkan oo kale maaha inuu qarsoonaado kutubta ku jiro ama dadka cilmiga dalba oo dalabad cilmiga qalbigooda keliya uu ku jiro ee waxaa waajiba oo waajib ku ah dadkii alla dadka ugu yeerayay inay suuqyada tagaan iyo meesha moolalka la yidhaahdo oo dukaamada waaweyn ay ku yaalaan oo ay dadku u caddeeyaan waxyaabihii rasuulka sal ly slama uu ku waaniyey iyo axkaamtii uu caddeeyey rasuulku sal alla ly slama si markay mucaamalooyinka gelayaan ay wixii ugu kala caddaadaanoo iyagoo wixii huba ay dhex galaan laakiinse ducaadda badankood masaajiday tagaan iyo madaarista wax lagu barto taasi waa arrin fiican buu leeyahay shiikhu laakiin waxay hilmaamaan oy iska ilaawaan meelihii kale looga baahnaa ee dacwada u baahnaa wuxuu leeyahy culammada reer najdi ilaa waqti dhow waxay ahaayeen buu leeyahay waxaana ka mid a sheekh maxamed ibnu ibraahiim allah u naxariistee oo shiikhii ibnu baas ahaa waxay samayn jireen buu leeyahay suuqa laftiisa yay duruus ku akhrin jireen buu leeyahay oy maaragtay xalqooyin iyo fadhi cilmiyeed ku samayn jireen oo ay ka hadlaayaan axkaamtii mucaamalaadka wax dadka dhex maraya dadkana waa u nasiixin jireen hadda taas hadda meesha waa ka baxdayoo dee iyadoo suuqi wax lagu akhrinayo arki maysid laakiin waxaa waajiba buu leeyahy sheikhu in arrinkaa lasoo nooleeyo oo lasoo celiyo ducaaddiina waxaa ku waajiba in suuqyada iyo dukaamada waaweyn iyo ay aadaan si ay dadkii u hanuuniyaan oo ay u baraan waxaa xalaasha u ah iyo wax xaaraanta ka ah sidoo kalena si dadka maaragtay mucaamalaadkooda ay u noqdaan wax nadiif ah sidaasay marka culimmadu ay waajibkooda ku gudan karaan iyo wixii alla uu faray oo ah in cilmigii la caddeeyo oo aan la qarinin xadiidkan waxaa kaloo ku jira laba faa'iido tan koowaad waa maxay waa khiyaarumajliskii cadaad shiikhu uu soo taabtay haddii ay beecii ku heshiiyaan qof walba wuxuu xaq u leeyahay inuu ka tanaasulo hadduu doonana beeci waa socodsiiyaa hadduu doonana waa fasakhaa inta aanay ka kicin meeshay fadhiyeen yani wix waa la kala iibsaday laakiin weli khiyaaraa jira marba haddaan la kala kicin faa'iidada labaadna waxay tahay isfarid la isfaraayo in mucaamalaadka laga run sheego iyo iska reebid la iska reebaayo in la been sheego nimanka ganacsatada qaarkood ama dadka dukaamada le qaarkood waxayba u arkaan in la qariyo tilmaamihii badeecadii la iibinayay oo ceebaheeda qaarkoodna la qariyo beenna la adeegsado waxay u arkaan inay tahay ragannimo iyo caqli badan ay u arkaan oo waa qof maaragtay ganacsiga ku fiican bay leeyiin qofkaas sheikhu wuxuu leeyahy taasi sax maaha ee waxaas waa khiyaano iyo khadeeco laakiin qofka runta sheega oo wax caddeeya oo aan wax khiyaanin dadku waxay u arkaan buu leeyahy sheikhu inuu yahay mid maaragtay iska dhoohanoo laga caqli badan yahay oo ganacsigan aan ku fiicnayn saasay u arkaan dadka qaarkood waana ku qaldan yihiin baabu man taxallama walam yara shay-a kan wuxuu u baab yahay qofkii riya uusan riyoon sheegta soon waxba arag yuu leeyahay riya alle maaratay itusay rawa albukhaariyu bukhaari wuxuu wariyey can ibni cabaasin uu ka wariyey radia allahu canhuma marfuucan isagoo rasuulka kasii werinaya sal l slm man taxallama bixulmin lam yarahu qofkii riyo uusan ku riyoon sheegta kullifa waxaa lagu qasbaa oo lagu kallifaa an yacqida bayna shaciiratayni laba xabadood oo heed ah inuu isku dhajiyo dadka qaarkoodna qamadi bay yidhaahdaan laakiin badanaa qamxiga qamadi ah shaciirkuna heed bay yidhaahdaan soomaalida qaarkood laakiin waa isu egyihiin laakiin xoogaa waa kala duwan yihiin badanaa shaciirka waxaa loo isticmaalaa daawo iyo wax noocaas oo kalea xayawaankana waa la siiyaa laakiin qamadiga ayay dadku burka iyo waxaas ka samaystaan taasaa lagu kalifaa yani waa wax mustaxiila lagu kalifaa ma samayn kariyo ee waa un cadaab walan yafcala mana sameeyo ma samayn karo macnaha mustaqbalka ma samayn karo shiikhu wuxuu leeyahay kani waa nooc kale oo ka mid a noocyadii beenta waana in been laga sheego riyadii iyo wixii la arkayay marka la seexdo riyadu riyadu asal ahaan waa xaq oo xadiid waxaa ku yimid alru'ya asaalixatu juz-un min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa riyada teeda wanaagsani waa qeyb ka mid a lix iyo afartan qeybood oo nebinimada loo qeybiyey bukhaari baa wariyey xadiid kale waxaa ku jiray awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sal ly slam min alwaxyi alru'ya asaalixatu wixii ugu horreeyey rasuulka sal slam lagu bilaabay ee waxyi ahaa waxay ahaayeen riyo wanaagsan fi nowmi hurdada fa kaana laa yaraa ru'ya wuxuu ahaa rasuulku sal slam midaan riyo arag ilaa jaa-ad way timaadaa riyadaasi mithla falaqi subxi iyadoo waagii baryey oo kale la mid ah siduu waagii cadyi oo kale iyo banaanka iyadoon usoo baxdaa iyadoon laga shakisnayn wixii uu riyada ku arkay yaa banaankana lagu arkaa oo dhabooba xadiidka bukhaariyo muslim baa weriye riyadu marna khayr bay noqotaa marna shar bay noqotaa qofkiina uma banaana inuu marnaba been ka sheego riyadii sababtoo alluu ka warramaya allah waxaa i tusiye baad leedahay riyada xaqa ahi alla xaggiisay ka timid allah ku tusiyey hadduu marka yidhaahdo waxaasan arkay isagoan arkin alluu ku been abuurtay allana wax ma aanu tusin iyadoo alla aanu wax tusin sidaa darteed yaa waxaa lagu kalifaa aakhiro marka la tago iyadoo la ciqaabayo inuu sameeyo wax mustaxiilah waana maxay laba maaragtay xaboo shaciira inuu isku gunto oo isku dhajiyo waana waxaan suurtagal ahayn oo aan la samayn karin laakiin waa lagu kalifaa oo ciqaab la ciqaabayo yaa loo leeyahay waxaa sameeye mustaxiilkii samee baa leeyahay marka cadaabka ku soconaya waa weligiisa kaasna waxaa ku jira kadigid laga digaayo in riyadii laga been sheego sida inuu yidhaahdo oo kale waxaasi waxaasaan arkay hurdada ku arkay isagoo been sheegaya meeshan uu rasuulku leeyahy sal ll slam taxallama macnaha wuxuu sheeganayaa riyo ayuu sheeganayaa isagoon waxba arag marka wuxuu noqonayaa qof alla ku been sheegay oo alla ku been abuurtay markaasa waxaa lagu kalifaa isagana wax mustaxiila inuu sameeyo iyadoo la ciqaabayo sidii loogu kalifayo qofka dadka sawira iyo xayawaanada iyo maalinka qiyaamo oo loo leeyahay wixii aada sawirtay adigu nafgeli baa laleeyahay sawir kasta uu sawiray aakhira waxaa leeyahy nafgeli isagaa marka lagu cadaabayaa taas ile naf ma gelin kara moogta kullifa yowma alqiyaamati an yanfuka fiiha ruuxa walaysa binaafiqin maalinka qiyaamaha waxaa lagu kalifaa inuu naf geliyo wixii uu sawiray haddii awoodna uma laha naf ma gelin karo bukhaari muslim baa wariyey wixii maaragtay sawirnaa in naf la geliya ahi amarka alla un bay ku imaan karaan sidoo kale in laba xaboo shaciira la isku dhajiyo oo maaragtay guntin laga dhex sameeyo iyaduna waa wax mustaxiil ah baabu dikri maradi alqalbi wa mowtih kan wuxuu u baab yahay ka hadal laga hadlaayo jiradii qalbiga iyo geeridii qalbiga ku imaanaysa iyagoo qowlillahi tacala alla qowlkiisa uu yidhi fii quluubihim maradun nimankii munaafiqiinta ahaa qalbigooda waxaa ku jira cudur fazaadahum allahu marada alla wuxuu u siyaadiyey jiro walahum cadaabun aliimun bimaa kaanuu yakdibuun waxayna leeyihiin cadaab aada wax u xanuujiya beentii ay sheegayeen sababteed iyo wa qowlihi alla qowlkiisa uu yidhi lain lam yantahi lmunaafiquuna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أداني منافقين تو كجوجين يكو قلبك كبك يكو ماركتي بانت مقالة لدح وريقة ودتك يدك الجبيان ربا ولا عيدك قالد وحوق بدنيه looma babac dhigi kara iyo wax noocaaso kale leeyihiin oo magaalada gilgilaaya oo beenta ku faafinaya fil madiinati magaalada madiinaad haddaanay ka joogin intuba waxay ku dhex jiraan lanuqriyannaka bihim waan kugu diraynaa waan kugu sallidaynaa adiga huma laa yujaawiruunaka markaa haddii lagugu sallido kadib iskama kaa celin karaane laa yujaawiruunaka kulamana dirsaan fiiha magaalada dhexdeeda oo madiina ah ilaa qaliila wax yar moogiye wayba iska dhaqaaqaan way carari doonaan malcuuniina iyagoo lacnadan oo naxariista alle laga fogeeyey aynamaa suqifuu meel kastoo laga helana ukhiduu waa la qabtaa waa lasoo qafaalaa wa qutiluu waana la dilaa taktiilaa dil maaragtay daran baa la dilaa shiikhu wuxuu leeyahay rasuulka alle sal l slm wuxuu yidhi alaa wa ina fi ljasadi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kuluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalbu jirka bani aadamka waxaa ku jira xubin baa ku jirta haddii ay hagaagto jirkii oo dhan uu hagaago haddii xubintaasi xumaatana jirkii oo dhan uu xumaado xubintaasi waa qalbiga bukhaari muslim baa wariya xadiidka qalbigu marka waa boqorkii xubnaha xubnuhuna waxay u yihiin sida adeegayaal oo kale maqalka iyo aragguna waa meelihii qalbigu wax ka helayay ama maarata khayr bay keenaan ama shar bay keenaan sidoo kale wixii la cunayay wixii la cabaayay iyaguna qalbiga saameyn bay ku leeyihiin hadday yihiin wax nadiif ah oo xalaal ah saameyn wanaagsan ay qofka ku reebaan haddii cuntadii la cunaayey wixii la cabaayey ay yihiin wax xaaraana oo xunna saameyn xun bay qofka ku reebaan sidaa darteed yaa rasuulku sal slm wuxuu yidhi ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayinun xalaashuna waa iska cadda xaaraantuna waa iska cadda xalaashu marka qalbigay sifaysaa oo saafi ka dhigtaa wayna hagaajisaa qofkiina waxay ugu kaalmaysaa inuu alla ka cabsado oo diinkii barto oo fahmo oo uu ku tadaburo qur-aankii oo allana xusuusnaado marka xalaashu waa quud wanaagsan xataa qalbigii laftiisii ku hagaajinaysaa jirka keliya maaha laakiin waxaad cunaysay adigu ood quudanaysay hadday xaaraan ka ahaadeen oo aad xaaraan cunayso ama wax mushtabiha oo shaki ku jiro oo dadkii aan cilmiga lahayni aanay kala soocayn waxaas inay xalaal yihiin iyo inay xaaraan yihiin iyaga laftoodu saameyn xun bay qalbiga ku leeyihiin beentuna waa sidoo kale qalbiga saameyn xun bay ku leedahay haddii qofku uu been sheego qalbigii waxaa looga dhigaa calaamad madow hadduu mar labaad iyo mar saddexaad been sheegana wasaqdii madoobeyd way sii badataa ilaa qalbigii oo dhan ay daboosho oo qalbigii u noqdo mid madow allaan ka magan galnay qalbiga bani aadamku waa uu xanuunsadaa waana uu xumaadaa waana uu dhintaa xataa waa aafaadka qalbiga ku dhacay arrimahaas ka mid yihiin qalbigu cudur macnawi ah yaa ku dhaca mararka qaarkood sida cudur maaragtay cudwi ah oo xubintii si maarata la dareemayo u xanuunsanaysaba uu xanuunsado mararka qaarkood qalbigu kan dambe dhakhtarradu way daaweyn yaqaanaan laakiin maradka macnawiga ah xagga macnaa ah waxaa lagu daaweeyaa toobadkeen iyo in alla dembi dhaaf la weydiisto allana la xuso haddii maaragtay marad macnawiga uu ku hayo dhakhtarrada kuwa ugu fiican adduunka kuma daweyn karaan manaba fahmayaan kuwa caddayn maayaan meeshaas meeshaas laga haya kuma dhihi karaan sababtoo ah maaha marad cudwi ah ma ah yani physical ma ah wax maarata la dareemayo ma ah marka qofka cudurkiisa waa uu kusii bataa sida alla uu yidhi fii quluubihim maradun qalbigooda nimanka munaafiqiinta qalbigooda waxaa ku jira cudur baa ku jira fazaadahum allahu maradaa allah u kordhiyo fazaadahum allahu maradaa alla wuxuu u siyaadiyey cudur buu u siyaadiyey marka cudurkaas waa cudur diini ah oo iyaga shaki bay ka qabaan diintan iyo nebi moxamed sal l slm waxa uu la yimid sidii gaalada caddaydna wuxooda ma caddaystaan muslimkiina la mid ma aha marka qalbigooda shaki baa ku jira cudurka u siyaadayana wuxuu ku imaanayaa sida culimmadu ay leeyihiin marka shareecaha cusub ee ay timaado oo alla uu maaragtay wax waajib yeelo munaafiqiintii waxaa u siyaada shaki iyo wareer baa usii siyaada marka shakigoodii hore iyo cudurkoodii hore yaa mid kale ugu sii darsamaa sidaba mu'miniinta uu ugu siyaadiyo iimaan oo iimaan cusub ay usii kororsadaan marka mararka qaarkood tiradu markay ka badato qalbiga yacni geeri buu gaaraaba marka cudurku ka bato qalbiga mararka qaarkood qalbigiiyaaba dhimanayaba ama aada buu u adkaanayaa wax qallafsan buu noqonayaa sida alla aayad kale uu ku yidhi tuma qasad quluubukum qalbiyadiinni baa engegay min bacdi daalika intaa kadib markii aayad iyo xujo la tusiiyey fahiya kal xijaarati quluubtiinnii waa sidii dhagax oo kale oo ashaddu qaswa ama waa kasii adag taaba aayad kalan alle wuxuu yidhi walaa yakunuu kaaladiina uutuu lkitaaba min qablu fataala calayhim alamadu faqasad quluubuhum muuminiintii baa waxaa la leeyahay miyaanay qalbigooda u dhowaanin mawaanay dhowaanin muuminiintii muuminiintii yaa waxaa la leeyahay miyaanay u dhowaanin qulubtoodii inay khushuucdo oo dikriga lagu khushuucdo iyo xaqi lagu soo dejiyey nebi moxamed sal ll ly slam oo aanay noqonin sidii kitaabka oo aanay noqonin sidii kuwa kitaabka la siiyey iyaga hortood oo waktigii la dheeraaday kadibna qalbigooda uu engegay qalbigu marka qaarkood waa engegaa waa markuu alla ka fog yahay qalbiyadana waxaa alla ugu fog midka ugu engeyga badan marka qalbigii waxaa lagu xiraa khaatam khayr marka ma soo galo sida alla uu yidhi khatama allahu calaa quluubihim wa calaa samcihim wa calaa absaarihim gishaawa alla qalbigooda waa u daboolay iyo maqalkoodaba araggoodana ghishaawaa saaran cadaab darana way leeyihin walahum cadaabun cadiim cadaab darana way leeyihin sababta qalbigood looga xiray waxay tahay inay dacwadii rasuulka sal slm uu la yimid ay aqbali waayeen oo ay beeniyeen markaasaa alla qalbigooda khatimay oo xiray markaasaa qalbigu wuxuu noqday midaan khayrka aqbalaynin oo nuurkiina aanu soo gaaraynin sababtoo xaqi bay diideen alla wuxuu yidhi wanuqalibu afidatahum quluubtoodaan gegedinnaa wa absaarahum iyo aragyadooda kamaa lam yu'minuu bihi awala maratin siday markii horeba aanay u rumaynin sidaanay markii horeba u rumaynin xaqii sidoo kale allu wuxuu yidhi awalam yahdi liladiina yarisuuna alarda min bacdi ahliha an low nashaau asabnaahum bidunuubihim wanatbacu calaa quluubihim fahum laa yasmacuuna miyaanay u caddaanin dadkii dhulka dhaxlay dhulka ahalkiisa kadib haddii annagu aan doonno inaan u qaban lahayn oo aan u halaagi lahayn bidunuubihim dembiyadoodii ay samaynayeen darteed oo wanadbacu calaa quluubihim wanadbacu calaa quluubihim qalbigoodana aan daboolayno wanadbacu calaa quluubihim qalbigoodana waan daboolaynaa fahum laa yasmacuuna waxna ma maqlaan qabliga marka qalbiga waa la daboolaa waxaana hareeya qalbigii oo dhan oo buuxiya mirir raanku waa maxay marka waa dembi dembi kale sii fuulay ilaa qalbigi uu indhoolo noqdo oo uu dhinto alla wuxuu yidhi kalla bal raana calaa quluubihim qalbigoodi waxaa fuulay oo mirdhiyey ma kaanuu yegsibuuna waxay kasbanaayeen waa dembiye ah dembiga iyo macaasidu qalbigay daboolaan waxaa jira wax ka sii daran baraankaas iyo mirirkaas waana in qalbigii la qafilaba isaga dhanba sida alluu yidhi am calaa quluubin aqfaaluha qalbiyada miyaa waxaa saaran quful oo ku xiran marka way xiran tahay wax soo gelaya wax ka baxaya ma jiraan marka noocyada jirada ee qalbiga ku dhaca qeyb ka mida waay taas jirooyinkuna waa kala daran yihiin waxaana keena waxaas waxuun addoommada ay kasbadeen ee alla addoommada ma dulmiyo haddii aad doonto marka in qalbigaada uu hagaago camal wanaagsan samee toobadkeen dembidhaaf alla weydiiso sida alla uu yidhi aladiina aamanuu yani dadka alla uu hanuuniyo ee alla u noqonaya tilmaantooda waa maxay waa kuwa iimaanka la yimid wa tatmainu quluubuhum qalbiyadooduna ay ku xasisho oo quluubtooda ay ku xasisho bidikri illaahi xuska alleh alaa bidikri illaahi tatmainu alquluub dikriga alleh yaa quluubta ku xasishaa haddii aad doonto in qalbigaada uu noqdo mid fayow waxaa lagaaga baahan yahay inaad xuska alle ku mashquusho iyo cibaadadii alleh salaad iyo soon iyo qur-aan akhrin iyo inaad ku mashquushaa loo baahan yahay waxaas baa qalbiga hagaajiya sidoo kale xalaashi cun xaaraantiina ka dheerow mar walbaba ku dadaal inaad daacaadkii aad ku dheganaato wixii lagaa reebana aad ka fogaato qalbiga hagaagiisa iyo fasaadkiisu mid walba wuxuu leeyahay sababo keena oo banaadamka ay samaynayaan marka asbaabtii qalbiga kuu hagaajin lahayd mar walba la imaw adigu haddii qalbigu uu hagaago jirka intiisa kalena waa hagaagtaa kana fogow waxyaabaha keeni kara qalbigii inuu fasaado waxaa yar dad ku baraaruga arrinka noocaas oo kalea ilaa dad alla u naxariista moogiye sidaa darteed qofku muslimka ahaa waxaa saaran inuu qalbigiisii ku dadaalo oo uu ka fogeeyo qalbigii wixii saameyn xun ku yeelan lahaa oo ah macaasida tii lagu hadlayo wixii la sameeyaba iyo caqiidooyinka faasidka iyo waxyaabaha shakiga iyo wax noocaas oo kalea waa inuunu mar walba qur-aankii alle iyo iyo hadalkii rasuulka sal alla alay slam uu dhagaysto qofku oo meelaha alla lagu xusaayo iyo majaarista cilmiga lagu faafinaayo uu ka qayb qaato si qalbigiisu uu u noolaado laakiin qofka haddii qafla ku dhacdo dee qalbigiisi wuxuu noqdaa mid xiran sida rasuulka sal slm uu yidhi xadiidka muslim uu wariyey layantahiyanna aqwaamun dad ka joogaya oo ka joogay can wadcihim aljumucaati jumcooyinkay ka tegayaan aw layakhtimanna allahu haddii ka joogi waayaan alla wuxuu xiraa calaa quluubihim qalbiyadooda iyo khatmi lagu sameeyaa uma layakuununna intaa kadib waxay noqdaan min alkhaafiliina kuwa maaragtay waxhalmaansan bay noqdaan alkhaafiliin bay noqdaan xadiidka marka maxalushaahidkiisu waa maxay qofkii salaada jumcada ka taga kas uga taga in ka tegiddaasi ay sabab u noqonayso qalbigiisii in la xiraba marka qalbiga noloshiisa waxay ku jirtaa in alla la caabudo oo la ateeco intaas marka waa cinwaankii baabka oo uu shiikhu u sharxaayey kadib markuu aayadaha iyo axaadiista galana darsiga kalean ka dhigan doona haddii alla yidhaahdo waa uu dheer yahay darsigu wabillahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online